madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wasiirka amuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jabuuti maxamed cali yuusuf oo safarka ku wehelinaya iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada jida ee dalka bartada sacuudi arabiya halkaas oo la og yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha eritrea in heshiis ay ku kala seexanayaan sidoo kale waxaa la filayaa in boqorka dalka sacuudiga uu dhexdhexaadiyo in jabuuti iyo eritrea inkastoo inay jirin wax rasmiya oo kasoo baxay halkan jabuuti oo haddana maraan la xidhiiday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jabuuti mas-uuliyiin ka tirsan oo ka gaabsaday welibana in magacooga la sheego waxay dhinac kalena aada uga gaabsadeen inay wax ka sheegaan arrimahan waxayna yidhaahdeen waxaanu ku amrannahay inaananu wax wara sheegin ilaa iyo inta wax xaqiiq ah oo rasmiya ay kasoo baxayaan marka wararka kala duwaneeda la helayaa oo v o eda ee helaysaa welibana ee lagu kalsoonaan karo waxay tilmaamayaan in la filayo in boqorka sacuudigu uu dhinac kalena markaa jabuuti iyo eritrea uu dhexdhexaadiyo xuseenow wax sahlan maaha dhul ayaa la kala tirsanayaa oo la kala haystaa waxaa kaloo la tirsanayaa oo la kala haystaa maxaabiis heshiisyadii kala duwanaa iyo walaalnimadii iyo wanaagii beryihii dhaweyd oo dhan ay soo wadeen madaxweynaha eritrea iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiana jabuutiana qayb kama ahayn marka iminka heshiiska ay kala seexanaya labadaasi dhinaca ethoopia iyo eritrea waa tan jabuuti joogta inkastoona wax rasmi jirin haddana madaxweynaha jabuuti wuxuu munaasabadaasian u tegey ayaa la filayaa oo la hadal hayaa xoog in madaxweynaha eritrea ay halkaas ku wada hadli doonaan boqorka sacuudigu saameyn inteeleg buu ku yeelan karaa haddii uu dhexdhexaadintaasi galo kaalin wax ku oola ayuu ka qaadan karaa arrinta waxaa la ogyahay inkastoo dowladda cimaaraadku ay iska fogeyso arrimaha la xidhiidha d p werle dowladda cimaaraadku inkastoo iska fogeyso ay tiraahdo waa shirkad weyn oo iyadu xidhiidhkeeda samaysatay cilaaqaadkeega way naga madax banaan tahay haddana waxaa la ogyahay xidhiidhka jabuuti iyo si rasmiya marka loo hadlo xidhiidhka jabuuti iyo dowladda cimaaraadka wax dhibaatihii ma jirto xiisadaasi way jirtaa xagga jikada la xidhiidha laakiin dowladda cimaaraadku marka la weydiyo inta badan waxay tidhahdaa arkadaas way madax banaantay d p wer hawlaheeda jabuutina cilaaqaadkay ugu wanaagsan marka boqortooyda sacuudi arabiyana xidhiidhku maanta ay hogaansiisaya meel aan weli horey u gaadhin oo madaxweyne ismaaciil cumar gelle iyo dalka iyo boqortooyda sacuudi arabiya aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin iskugu wanaagsan yihin waa la fili karaa markaa inuu saameyn xoog leh ku yeesho seen ka warqabno dhowaan waxaa dalka yimid wasiirka arrimaha dibadda eritrea oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo kan etoobiya dadweynaha reer jabuuti iyagu haddii ay nabad timaado see u arkayaan aad iyo aad dadweynaha reer jabuuti si wanaagsan bay usoo dhaweynayaan horta marka hore dadka reer jabuuti xuseenow waa dad iska nabad jecel oo aad iyo aad nabadda usoo dhaweeya dhibaatooyin fara badan oo waxaa la ogyahay banaanbaxyo kala duwan oo siyaasadeed oo waktiyadii lasoo dhaafay sanadadii hore ayna ka dhacay jabuuti oo dadweynuhu aad ay u gaabsadeen inay ka qayb qaataan amba ay ku kala biiraan dhibaatooyinkaasi kala duwan ee xagga siyaasadda ee banaanbaxyada loo qabanqaabiyo waktigaasi jabuuti marka dadka reer jabuuti waa dad aad iyo aad u nabad jecel si wanaagsan ayay usoo dhaweynayaan heshiis dhex mara jabuuti iyo eritrea waxaana aad iyo aad u filayaan in arrintaasi ay soo dhadhawaato marka laga dhaqaaqo bay koodhanayaan inta badan markaad dhex gasho dadka reer jabuuti aad la sheekaysato ethoopia iyo eritrea waa kuwan arrimihii meel wanaagsan maraya in maantana jabuuti ay qayb ka noqoto heshiisyadaasi oo laisku soo dhaweeyo heshiis rasmiina uu dhex maray jabuuti iyo eritrea aad iyo aad ayay dadweynaha reer jabuuti usoo dhaweynayaan